tanina waa sii dhigii labaad bilaahi tawfiiq kastaaba ninka kaluun buu leeyahay anaa xaqa ku taagan yahy anaa xaqa ku taagan haddaad caydidadno isna u kucaayuun laakiin ka warran haddaad intaad u tegtid tidhaahdid war balniyow qolada xaqa ku taagan waaba loogaan doonaaye bal inakaynu isku keenkeen oo aynu xujooyinka isdhaafsanee wuxuu is odhanaya war malahadaaba garta heli dee waa yahay aqbal muddo inoo qabuu ka odhanayaa markay kolkaad muddada qabsatiin ayaa dee xaqa hortiisa meeluuna dee dhagahana ka qirsan karaynin ma maqlayna una odhanaynin ayaad hortiisa xaqa ka caddaynaysaa kolkaa hadduu isagu qaadan waayo inta la joogta ee maqlaysa uu hogaaminayo ayaa qaadanaysa oo dee arkaya in laga arkaysa in laga badinayo kolkaa waa tashkiik oo meelaha doodaha oo kale ayaa dariiqan la adeegsadaa wa innaa annaga aw iyaakum ama idinka ayaa la calaa hudan hanuunku dul sugan aw fii dalaalin mubiin nin baa kaa gar daran kugu qaldan waxaad doonaysaa khaladkiisa inaad dadka tusto haddaad tidhaa waryaa waad igu khaldan tahay haddaad tidhaa waad igu khaldan tahay isna waad igu khaldan tahay unbuu ka odhan cid alla cidaad iskula tegtiinba heli maysid haddaad tidhaa warbaldeeniyo ama anaa qaldana ma adaa qaldana bal isku keenkeeno fadhi inoo samee haddaad tidhaahdo waa yahay buu ka odhanaya dee kolkaa waxaalaa u sii qarsaba kolkaa waxaaba meelaha kasii hadhadlin adoon meelaha kasii hadhadlin mar alla markaa la fadhiisto uun hortiisa kaga garaac walilibaaxati aw takhyiir ibaaxiya takhyiirna waa usoo arooraa cadafku naxu tacalam naxwan aw sarfan naxwaha bara ama sarfiga baro labadaba maadan isku darsanaynin waa ibaaxa kana wuu kuu banaan yahay kana wuu kuu banaan yahay kolka waa ibaaxadii kani takhyiirkuna waa kan dambe watazawaj hindan aw ukhtahaa hinda guurso ama walaasheed labadaba maad isku darsan kartaa laba hablood oo walaala maad guursan kartaa waa takhyiir isagu ma guursan kartid waa kolba hadda naxwiya sarfiga wadooda baran kartaa ee la soco ibaaxa la yidhaha kaa kan dambe tazawaj hindan aw ukhtahaa isagu waa maxay waa litakhyiir kolkaa xarfulcadafkuna waa maxay halkaa labadaa su-aalood tacalam naxwan aw sarfan saw ibaaxa maaha xarfulcadafku waa ow tazawaj hindan aw ukhtaha saw takhyiir maaha xarfulcadafkuna waa maxay waa ow uun waxaa jira labadaa macno oo haddana imaadu ay faa'iideyso ibaaxada iyo takhyiirka imaadaa faa'iideysa naxw tacalam baro imaa sarfan inaad barato wa imaa naxwan xarfulcadafkani waa maxay iminka muxuu soo arooray imaadaasi waa lilibaaxa labadaba isku darso haddaad doonto watazawaj guurso imaa hindan inaad guursato wa imaa ukhtahaa xarfulcadafkana muxuu soo arooray litakhyiir buu soo arooray laakiin xarfulcadafka iminka waa imaa weeyaan almabxath alkhaamis mabxaska khaamiskaa ee shanaad fi taqyiidi taqyiid buu ka hadlayaa bilbedel bedel wax lagu qaydo marka wax la bedelayo ka warran yuutaa waa lala imanayaa bilbedeli bedelka waa lala imanayaa liziyaadati taqriir taqriirka ziyaado la ziyaadinayo ayaa loola imanaya in shaygan aad loo sii sugo iyo wal iidaax caddaynta in la sii adkeeyaa loola yimaadaa lianna albedela bedelka maqsuudun bilxukmi xukumkaa loola jeeda bacda ibhaamin intii la qariyey ka hor bedelku magaca hore ayuu ifhaam ku jiraayoon la yar garanaynin magacan dambe waa kii horeunbaa laga yaabaa kii hore naftiisi unbaa laga yaabaa kii hore naftiisi un weeyaan oo laakiin dee kasii yar cadcad isagunba maqsuudun bilxukmiya naxu xadara ibni caliyun waa bedele ma arkaysaa xadara waxa yimid goobta ibnii inankaygii baa yimid caliyun cali baa yimid yaa la kala bedelayaa iminka waa ibni iyo cali isagu ma ahayn waa isku midun inankaagunbaa calina ah isagunbaa inankii kaagiina ah kolkaa ibni kolkaa tidhaa laakiin lama garanayo inuu inankaagii maxamed yahay iyo inuu inankaagii cali yahay kolkaa maxaad odhanaysaa ibni hadda waa caliyun inankaygu maaha moxamed kolkaa muuna idaax ahayn inanka ka yimid ma lasii idaaxinaynin kiibaa lasii idaaxinaya fii bedelilkulli weeyaan bedelka bedelulkulli la odhan jiray bedelkani waa bedelulkulli dee oo ibni iyo cali labada mid kastaaba waa kulli iyo kulli ayay noqonayaan wasaafara aljundu askartii way safreen aglabuhu aglabkiisii ciidankii waa socoteeyey aglabuhu baa laakiin safray oo baxay aglabuhu bedelkani waa bedelulbacdi ma garanaysaa jundi sow kulli maahayn oo ciidanka o dhan maahayn aglab kolkaa tidhaahda sow bacdi maaha dee ciidanka ka tirsan aglabku waa qayb ciidanka ka tirsan weeyaan waa bedelulbacdi kolka xaqiiqda inta tagtay markan hore saafaraljundi kolkaa tidhaahdo ciidanka o dhan baaba dadka moodsiiso ibhaan baa ku jiray laakiin ciidanka o dhani ma bixine aglabuhu unbaa baxay waa maqsuudun bilxukmi cidda musaafirkii waa aglabuhu maha ciidanka o dhan waaba beenba ciidanka o dhan haddii la moodo waa bedelulbacdi wasaafara waxa socdaal u baxay aljundu jundigii baa baxay aglabuhu aglabkii baa baxay fii bedelilbacdi bedelka noocaas oo kale maxaa loo yaqaanaa bedelulbacdi baa loo yaqaana wanafacanii waxaa yanfacay alustaadu ustaadkii baa yanfacay cilmuhu cilmigiisaa yanfacay maxaan kala bedelaynaa iminkana ustaad iyo cilmiga soo mahayn bedelulkuliga ma taqaanaa xadara ibni caliyun bedelulkuliga waxa loo yaqaano dee naxwada tilmaami jirtay waa labada shay kolkay isku mid yihiin inankaaga iyo calimayna isku mid un ahayn waa isku mid bedelulbacdiga ma taqaanaa waa kolkuu ka dambe ka hore qayb yaroo ka tirsan yahay saafara aljundu aglabuhu qaybtaasi kolkaa waxay noqon kartaa thulus iyo wax ka hooseeya nis bay noqon kartaa wayna ka badnaan kartaa nis oo thulusaani wax ka badanna way noqon kartaa aglabuhu imika niska way ka badan tahay laakiin bedelul bedelul ijtimaalka ma taqaanaa waa laba shay oo isku dhex jira kolkay yihiin laba shay oo tacalluq isla leh kolka naafacanii nafacanii waxay anfacay alustaadu cilmuhu cilmigu halku ku dhex jira ustaadka sow maaha bedelul ijtimaal baa noocaas oo kale loo yaqaanaa tacalluq hadday leeyihiinna waa noocaas oo kale un suriqa waxaa la xaday caliyun cali baa la xaday mataacuhu alaabtiisii la soco hadda mataacuhu kolkaad tidhaahdo cali naftiisa lama xadin alaabtiisii baa la xaday iskuma dhex jiraana tacalluq bay waa la isku xusuustaa ninkii iyo alaabtiisa xusuus bay isku leeyihiin soo saa maaha wanafacanii alustaadu cilmu fii bedeli lijtimaal wa wejuka wejigaagu bedrun waaba dayax shamsun waaba cadeed iga bedaa dayaxa oo waad ka sarraysaaye cadeedba weeyaan fii bedeli lhaladi bedelulhaladka waa yaab bedelulhaladku balaaqaba kuma jirina sheekha maxaa ku kelifay wa wejuka bedrun shamsun bedrun shamsun soo ma odhanin bedelulhaladka waxaa la og yahay inuuna balaaqada dhex dhicin dee khaladku hadduu khalad dhex dhaca hadalkaagii mafasaaxu yeelanayaaba waa khalade kolkaa bedelka naxwadun baa ka hadashee kama hadasho ahlu balaaquhu sheekha kolka taa in loo sheegay ahayd wa wejuka wejigaagu bedrun dayax weeyaan shamsun shamse weeyaan hortuu ku cudur daartay miyaa maa sha allah laakina alxaq aladii calayhi اljumhuur ana bedela alhalati laa yaqacu fii kalaami اlbulagaa maa sha allah istidraag buu sameeyey waayahay liifaadati almubaalaqa ayaa loola yimaadaa mubaalaqo la faa'iideynayo allatii taasoo yaqtadiiha alxaalu xaalku uu keensanayo waa mubaalaqa dee waxani mubaalaqo weeyaan mubaalaqada maad garanaysaa dee laba shee laba jeer buu sheegan yahay markaad tidhaahdo tusaale ahaan jaa ibni ama xadara ibni caliyun ibni kolkaad tidhahdo soo maadan sheegin inuu inankaagi yimid dee calina muna inankaagun ahayn haddaad haddana caliyun tidhaahdo muna ahayn waxaa la yidhaahdaa bedelku fii niyati takraari alcaamil waxay ka dhigan tahay xadara ibni xadara caliyun armuna kolkaa meesha dee tawkiid imani mubaalaqa mayna imanayn tawkiid baa imanaya almabxath asaadis fi taqyiidi bidamiiri lfasli damiiru lfasliga wax lagu qaydayaa imikana damiiru lfasliga naxwaha insha allah ayaad ka helaysiin isagoo mufasal adee waxaa naxwaha tacriifkooga naxwa idinka hadlaya balaaqaduna ujeeddada loola imanayo iyo marka goorta la isticmaalayo ay waxani macaan tahay in la isticmaalaa ee markay qadhaadh tahay bay ka hadlaysaa ba- balaaqadu kolkaa damiirka damiirulfasliga la yidhaah damiirulfasliga waad garanaysaa baan u malaynaya zaydun huwa alqaa'imu huwadaasi waa maxay damiirulfasliga ajruumigaa ku bilowday hadalkiisa alkalaamu huwa lafdu huwadaasi waa maxay huwadaasi waa damiirulfasli huwada damiirkaa daba damiirulfasliga loo yaqaano damiirkaa damiirulfasligii shuruud buu leeyahay makaanna wuu leeyahay aqwaalna wuu leeyahay saddexdaa dhinacun haddaad damiirulfasliga ka beratid waa basiid waxa kaloo dhani kuma dhibayo kolka waad la socotaa shuruud buu leeyahay weligii oo calaa suurati marfuuc unba lagu keenaa susaa ma ogid xataa damiirulfasliga daa'iman calaa suurati marfuuc unba lagu keenaa waad og tahay iska dhaaf iminka shuruuddiisa geli mayne afar shardi baa ugu muhiimsan wixiisa afartiisaa shardi haddaad isku dayda inaad barato basiid buu noqonaya yuutaab bidamiiri lfasli damiirulfasliga waa lala yimaadaa liakraadin ujeedooyin baa loola yimaada minha taksiisu taksiis baa ka mid a taksiis alam yaclamuu war miyayna ogeyn ana allaha ilaahay huwa yaqbalu tawba inuu isagu tawbada aqbalo can cibaadihi uu ka aqbalo waa taksiis isaguuna inuu tawbada aqbalo tawbadu yay u gaar tahay kolkaa aqbalkeegu ilaahay keliyunba tawbada aqbale wax kaloo tawba aqbalayaa ma jiro ana alam yaclamuu miyayna ogeyn ana allaha ilaahay huwa isagu yaqbalu tawbata tawbada inuu aqbalo can cibaadihi addoomihiisana uu ka aqbalo kelidii inuu tawbada aqbalo miyayna ogeyn kelidii ayaa tawbada waxaa la yidhahdaa aqbala taaba iska ilaali faacilka taaba ma taqaanaa cidduu noqdo taaba faacilkeyga horta maad garanaysiin taaba faacilkeegu ilaahayna wuu noqdaa aadamahana wuu noqdaa taaba wuu tawbo keenay kolka ilaahay miyuu tawbo keenaa taabadu laba macnoy leedahay taaba tawba u aqbalay iyo taaba wuu tawbo keenay labadaba kolkaa taaba tawbadu aqbalay faacilkeygu yay noqon kartaa ilaahayun weeyaan dee yaqbalu tawba taaba wuu tawbo keenayna faacilkeygu waa ayo ilaahay u tawbo keeni hadduu tawbo keeno ya muxuuse ka tawbo keeni waa wax lala yaabo kolkaa taaba wuu tawbo keenay iyo taaba tawbadu aqbalaa waxaa lagu kala gartaa midna calaa baa raacda midna ilaa baa raacda haddii taaba calayhi aad aragto tawbadii wuu aqbalay weeyaan oo waa ilaahay calaa hadday daba dhacdo haddii ilaa aad aragtana waa ta ugu tawbo keenay oo allahuma inii tubtu ilayka soo ma tidha tubtu ilayka allahuma tub calaya soo ma tidhaahdid ya allahuma tub calaya allahuma tub calaya ilahay baad kulka faacil ka dhigaysa ilaahu calaa maadaamaad ka dambaysay ilahu iga tawba aqbal allahuma inii tubtu ilayka ilahu adaan kuu tawbo keenay kulka taaba alam yaclamuu war miyayna ogeyn ana allaha ilaahay huwa isagu yaqbalu tawba inuu isaguna tawbada aqbalo can cibaadihina uu ka aqbalo wa minhaa waxaa ka mid a taakiidu taksiis taksiiskii meesha yaallay bay sii taakiidinaysaa oo taakiid hadda taksiiska asalkiisa ma aha way sii taakiidinaysaa oo waa goorma kolkii la helo mukhasis kale mukhasis kalea meesha yaalla huwadna dee damiirulfasliguna waa mukhasis sawma ahayn dee way sii tawkiidinayaan wa idaa kaana fi tarkiibi tarkiibka marka laga helo mukhasisun mukhasis aakharu kale ka qowlihi tacaala ilahay qowlkiisaba weeyaan ina allaha ilaahay huwa tawaabu isagunbaa tawbada aqbala alraxiimu naxariis badanna kolkaa mukhasiska maad garanaysaa tacriifu darafayn yufiidu lxasra soo mayna odhan jirin culimadu soo labada daraf macrifo lagama dhigin dee taksiis bay labadaa daraf ee macrifadii allaahadaa iyo atawaabkaasi ma taksiis bay keenayaan huwadaa udhaxaysaana waa damiirulfasligii sow maaha huwadaasina maxay keenaysaa huwadaasi iyaduna taksiis labaad bay sii keenaysaa waa tawkiid culimada soomaali baad garanaysaayo mar kastoo huwadaasi kalaamka soo gasho taksiiskaasay sidaas u macneeyaan waxay yidhahdeen ina allaha huwa tawaab ilaahay uunbaa tawbada tawa- tawaab oo tawbada aqbala uunbaa ya wa ulaa'ika hum almuflixuun humtaasi sow damiirulfasli maaha wa ulaa'ika kuwaasi hum iyaguunba almuflixuun maad arkay inay taksiis tahay iyaga un meel kastoo damiirulfasli aad ku aragta taksiis baa meesha yaalla caliyun huwa alqaa'imu isagun baa taagan weeyaan cid kaleo taagan baad diidaysaa waad garanaysaa damiirul- damiirkaas wa minhaa waxaa ka mida tamyiizu lkhabari khabarka in laga sooco cani sifati khabarkaa sifada laga soocaya khabarka ayaa sifada laga soocaya oo haddii aad aragto huwa waxa ka dambeeya waa khabarun sifa ma noqonayo naxu alcaalimu caalimku huwa alcaamilu waa ka ku camal fala bicilmihi cilmigiisa caalim waa ninka cilmigiisa ku camal fala uun uun iska ilaali iminka haddayna huwadaa yari meeshii ku jirin oo alcaami alcaalimu alcaamilu la odhan lahaa caamilkaasi sifuu noqon lahaa ee la soco hadda alcaalimu caalimka caalimkii alcaamilu ku camal falayey bicilmihi ha may khabarkii baa laga odhanaya kolkaa kolkaa huwadaa yari waxay caddaysay waxaa ka dambeeya inuu maxay yahay khabar naxwiyiintu khayr allaha siiye masaladan iyadoo ahlubalaaqaa ayay si toosa u sharxeen gaar ahaan mucribiintu ahlu ciraabku waa kii odhan jiray huwa damiiru faslin laa maxala lahu min alicraab wahuwa xarfun cala alasax سمي ضميرا لمجيئه بصورة ضمير وفصلا لأنه مفصل ما بعده بين أن يكون خبرا أو صفة لأنك إذا قلت زيد القائم جاز لك أن يكون القائم خبرا عن زيد أو صفة له فإذا أتيت بضمير تعينت خبريته وهو المسمى ضمير العماد عند الكوفيين لأنه صار كالعماد حتى لا يسقط ما بعده عن الخبر wadgaranaysa kolkaasi toosa ayay masaladan imika aynu hayno ayay u magacaabayaan maad aragtaa hadda masaladani balaaqay ahayd la soco iyadoo balaaqa ay tooska ugu magacaabeen almabxath asaabic waa mabxadka toddobaad fi taqyiid baana laga hadlaya taqyiidkii maxaa la qaydaya binawaasik la soco oo kolkii iminka taqyiidaadda ay sida ijm ijmaaliga uu sheekhu inooga soo hadlayey saw inooguma soo darin dee nawaasikda eeg tawaabicdu ka koobaad buuba ka dhigay tawaabicda tawaabicda ka koobaad buu ka dhigay soo saa ma ahayn atawaabic muxuu ku soo daray tawaabicda kolkuu sheegay kolkuu ka hadlayay tawaabicda ka koobaad buu ka dhigay wataqyiidu yakuunu bitawaabic وضمير الفصل ضمير الفصل جيتو كما ينهض والنواسخ نواسخ ما تقرنيسا وكانية أخوات كيدية كادية أخوات كيدية إنية أخوات كيدية ظنية أخوات كيدية نواسخ ذات قيد التقييد تقييدك بها يد لقو قيدا يكون وح نقريا للأغراض أغراض التي أغراض أو تؤديها أي قدنيسو معاني الألفاظ الفاد معاني ذي النواسخ هي نواسخ ذا الفاد نواسخ ذي معاني ذي وحي قدنيسو waxaasay noqonaysaa haddaad kaana meesha keento zaydun qaa'imun samayn zayd baa taagan haddaad kaana ku darto mayna kaanadu qeyd ahayn dee waxaa musnadkiiyo musnadun ilayhiga saa'idka ka ah ayaa qeyd la yidhaha baynu horey usoo nidhi kalaamkaaga wax musnad iyo musnadun ilayhi ka baxsan un ka baad zaydun qaa'imun isagu musnad iyo musnadun ilayhi iskuma aha dee waa isagu mubtadiya khabar iskuma aha waxa ka baxsan baa qeyda kaana ayaa haddaba imika qeyda kaana zaydun qaa'iman kolka kaanadu laba macnay faa'idaysaa labada macnay faa'idaysaa waa maxay addawaan bay faa'idaysaa dawaam oo waa ka culimadu ay yidhahdeen gaar ahaan muxadisiintu haddii aad aragto kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam oo kaana la geliyo nebiga kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yafcaluba haddii la yidhah waa shay uu nebigu daa'imay shay uu daa'imay weyo kaanadu dawaam bay keensataa inay dawaamka keensato waxaad ku garanaysaa qur'aanka wa kaana allahu casiizan xakiiman kolka la yidhi kaana allahu casiizan xakiiman ibnu cabaas baa la weydiiyey aayaad noocaasaa loo soo ururiyey waxaa la yidhi ibnu cabaas waxaad nooga warantaa soo ma ahayn dee xafrigii ummadda waxaa la yidhi waxaad nooga warantaa waxaa la yidhi kaana allahu casiizan xakiiman iyo kaana allahu ghafuuran raxiiman ilaahay hore u ahaa un baa la yidhi oo ficil maadi baa la sheegaye oo ficilkii waa maadi oo ilaahay beri buu ahaan jiray un baa la yidhi casiizun xakiime waa maxay macnuhu bay yidhahdeen kaana allah waa ficil maadi de ilaahay wuxuu waagii hore ahaa casiizan mid awood leh ayuu ilaahay ahaa waa beri hore kolkaa iminka waa sidee baa la yidhi ficil maadiya kolkii meesha la keenay kolkaa ibnu cabaas wuxuu ku jawaabay ma garanaysaa eeg horey ilaahay wuu ahaan jiray imikana wuu yahay kana zuuli maayo inuu ahaado buu yidhi macnahaasi waa maxay kolkaa waa dawaam weeyaan dawaam waa dawaamkan iminka nebiga aynu leenahay calayhi salaatu wasalaam kolka kaana rasuulu llahi la yidhaha sala allahu alayh wasalam wuxuu nebigu una ka kici jirin uu aada u daa'imay weeyaan waad aragtaa bal haddaba aynu isla eegno sheekhuna halkaa wuxuu inoo soo geliyo ama nawaasikda ah uu iminka inoo tilmaamayo qaabku inoogu sharxo kal istimraari istimraarkiiba weeyaan aw lixikaayati alxaali almaadiya ama xaalkii tegey xikaayo laga xikaanooyo xikaayoonayo weeyaan fi kaana kaana laba ujeeddaa loo loola yimaadaayo mid waa istimraar waa dawaam midna waa xikaayatulxaal kaana zaydun qaa'iman amsi oo kale dee xaaladdii markuu taagnaaba soo xikaayoonaysaa shalay oo kale u taagnaa kaana zaydun qaa'iman baad odhanaysaa ama al'aan fahuwa jaalisun iminka se wuu fadhiyaa waa macnuhu sax wa ka tawqiiti tawqiit waktiyeyn weeyaan bizamanin zemen lagu maq- waktiyeeyo zemanka oo mucayanin mucayan ah fii dalla dalla oo kale dee zemankeyga waad garanaysaa waa zeman mucayana waa markay cadaadu kurushahay dilligu muxuu ahaan jiray carabiga hadh sow ma ahayn waktiga hadhku waa goorma ma habeenkiiba mise waa kolkay cadaadu kurushahay kolka hadhka loo baahan yahay kolka haddii dalla zaydun qaa'iman lagu yidhaah waxa weye ninkan zaydihi wuu taagan yahay laakiin goormaa lagu qeyday kolkay cadaadu kululayd markay cadaadu kululayd buu taagnaa weeyaan baata haddii lagu yidhahdo baata zaydun saahiran kolka la yidhaah baatadu waa maxay baytuutadu maxay ahaan jirtay bariga soo ma ahayn baata zaydun saahiran ninkani waa soo jeeday waa goorma laakiin wuu beriyey waagaa u beriyey kiyoo soo jeeda halkaasaad ku qayday asbaxa waa subaxaysigii weeyaan asbaxa haddaad tidhaha asbaxna ood asbaxa faacil uga dhigto wuxuu noqonayaa maxay wuxuu noqonayaa asbaxa haddaad tidhaa waktigii subaxda ayaad ku qaydaysaa haddaad tidhaa asb asbaxa zaydun qaa'iman waktigii subaxda ayuu taagnaa weeyaan subaxdii buu ninkaasi taagnaa asbaxa albardu shadiidan baa inta badan la yidhaha asbaxa albardu shadiidan qabowgii wuxuu ahaa mid aad u adag goorma laakiin markii duhurkii buu qabowgu darnaa waa waktigii subaxda amsaa amsaa caliyun saa'iman cali wuxuu ahaa ku sooman laakiin waa goorma waa waktigii galabtii weeyaan masihii galabtii weeyaan adxaa adxaa caliyun yusallii cali wuxuu ahaaday mid tukanaya goorma laakiin barqinkii weeyaan wa ka tawqiiti waktiyeyn oo kale weeyaan bixaalatin xaalad lagu tawqiidiyo xaaladda oo mucayanatin mucayana fii maa daama maa za- maa daama zaydun yataradad kolkaad leedahay laa asxabuka dee xaaladdan ka horraysa weeyaan maxaad ku qayday laa asxabuka kula saaxiibi maayo maa daama caliyun mutaradidan ilayka intuu ninkaasi kugu soo noqnoqonayaanu kula saaxiibi maayo baa tidhi kolkaa daama caliyun mutaradid soo maahayn cali waa nin noqnoqonaya soo maahayn maxaynu ku qaydnay dee cadamu sub- subxaynu ku qaydnay suxba la'aan intuu ninkaasi soo noqnoqonayo waxa lagu qayday inaan lagula saaxiibayn saaxiibtin la'aanta weeyaan wa kalmuqaaraba waaba dhowidii fii kaada haddaad tidhaahdo yakaadu zaytuhaa yudii'u zaytuhaa yudii'u saliiddii way iftiimaysaa soo maahayn maxaa lagu qayday laakiin qur muqaaraba lagu qayday dee dhowi ma iftiimaysay way u dhowaatay weeyaan kaada caliyun an yaquuma wamaa kaaduu yafcaluun mayna sigin inay sameeyaan sow maaha kolkaa qo- dhawi muqaaraba lagu qaydaya wa karaba karaba alqalbu min jawaahu yaduubu xiina qaala alwushaatu hindun haduubun sow shaacirku ma odhan jirin karaba alqalbu qalbigii wuxuu u dhowaaday yaduubu inuu dhalaalo xiina qaala alwushaat isku dirayowgu kolkay yidhaahdeen hindun haduubun inantii way kaa xumaato way kuu cadhoonaysaa raggii isku kaayo diriyey markay yidhahdeen inantii baa kuu cadhoonaysa qalbigiibaa bay dhalaalay buu leeyay way dhalaali gaadhayba kolka kaada karabadaa ka warran karaba alqalbu dee muqaaraba lagu qaydaya awshaka awshakaduna waa sidaa yuushiku an yartac soo xadiidkii noocaa ma ahayn yuushiku an yaqaca baan doonaya wuxuu sigaya ama uu u dhow yahay inuu ku dhaco soo maaha waa muqaarabadiiba iyadana lagu qayday wa ka ta'kiidi fii ina wa anna haddaad ina zaydan qaa'imun tidhaahdo eeg ina zaydan qaa'imun qiyaamka zayd maxaad ku qayday taakiid baad ku qayday dhaar baad ku qayday dee ina zaydan eg zaydun qaa'imun iyo ina zaydan qaa'imun isku mid maaha zaydun qaa'imun waa zayd baa taaganun laakiin ina zaydan qaa'imun haddaad tidhaa zayd wuu taagan yahay oo qaydan oo welibana taakiid ku qaydan dhaar ku qaydan weeyaan hadal adag ku qaydan weeyaan ka horena waxba kuma qaydnay annana iclamuu anama alxayaatu dunya lacibun iclamuu ana allaha casiizun xakiim ana allaha maxaad ku qayday casiizun xakiim taakiid baad ku qayday waka tashbiihi fii kaana kaanoo kale maxaa lagu qaydaya tashbiih kaana caliyan asadun cali waxaad moodaa libaax caliyun asad sow maahayn maxaan ku qayday mushaabaho asad xaqiiqa maahee wuu mushaabahaynaya waad aragtaa wakalistidraaki fii laakina laakinina istidraag waxaa tidhi zaydun kariimun laakinahu bakiilun eeg zaydun kariimun laakinahu jabaanun ninka zaydii waa maxay baa tidhi waa nin kariim oo deeqsiya laakinahu jabaanun istidraag zaydun dee waa jabaan baa tidhi laakin waxaad ku qayday istidraag ahaanoo waxbaad ka soo istidraagtay oo hadal horaa u horreeyey wakarajaa'i fii lacalla lacala allaha yarxamunii haddaad tidhaahdo lacala allaha yarxamunii waxaan rajaynayaa inuu ilahay i naxariisto dee naxariistii ilahay uu kuu naxariisanayay baad raje ku qayday wa tamanii fii layta layta shabaaba yacuudu kolkaad leedahay soo noqoshada dhallinyarada tamani baad ku qayday wax la tamani ayaad ka dhigtay wakalyaqiini fii wajada wajadoo kale waa maxay waa yaqiinde inaa wajadnaahu saabiran nicma alcabdu ina anagu wajadnaahu waanu ku ogaano nu ku yaqiininay waa ayuub soo mahay saabiran baanu ku yaqiininay saabir ayaanu ku yaqiininay maad aragtaa waa yaqiin baa lagu qaydaya alfana waa noocaas oo kale wa alfa sayidaha la dalbaa miyay ahayd aayadii qur'aanka ahayd kolka alfa alfay waxaan doonayaa shaacirkii kale aan doonayaa waida almaniyatu anshaba waida muxuu odhan jiray waida almaniyatu waida almaniyatu anshabat adfaaraha masaas odhan jiray waida almaniyatu anshabat adfaaraha alfaytu kula tamiimatin laa tanfacu abi du'ayb ma garanaysin waa ninka carab iyo cajamiba gebigiisa cid ka maaranta le waaye ninka waida almaniyatu anshabat adfaaraha anshabat adfaaraha gabaygaan yaroo waxa ku jira aan diidayo biadfaariha busaxduha waida almaniyatu anshabat biadfaariha bay luqaduhay nadculkhaafil baa ku jira waida almaniyatu anshabat adfaaraha alfaytu kula tamiimatin laa tanfacu alfaytudaasaan uga jeedna alfaytu waxaan ku yaqiiniyey kula tamiimatin tamiimo kulligeed qardhaas kaste waxaan ku yaqiiniyey laa tanfacu midaan waxba qabanaynin alfaadaasi waa yaqiin laakiin alfa waa alfa sayidaha la dalbaab aayadda qur'aankaa teedu way ka yar duwan tahay teedna way ka duwan tahay alfaytu kula tamiimatin laa tanfacu waa ninkii abi du'ayb nin boqor ayuu inankiisii dhintayoo markuu inankiisii dhintay buu yidhi orniw yaa iga sawirsiiyo gabay iyo tiriye buu yidhi gabay uun wax alla wax gabay uun yaa iyo tiriya cid alla cid u gabaydaa la waayey raggu u dababaylayn ma ahayn kolkaasuu yidhi hayba gabyina e bal ku hortiin la yidhi uuni qaada kolkaasaa cid alla inankayga waan ka sabrayaa bu yidhi haddaad imaqashiisiine kolkii wax u tiriye la waayey ayuu yidhi abi du'ayb gabaygiisii yaa xifdisan bu yidhi abi du'ayb gabaygiisii baan ujeedaayo on doonayaaye inankaygii waa idloobayaay bu yidhi waanan huba haddaan gabaygaa maqlo uun nin odaya oo tukubaya ninkaasuu adabkii ku soo hadhay raggii kaleo dhani adabka way ka jeedsadeen kolkaasaa nin odayoo tukubayaa la soo kaxeeyey kolkaasuu odaygii yidhi anigaa abi du'ayb gabaygiisii wax ka haya kolkaasuu gabaygiisii ugu yar dhuftay boqorkii inankiisii idlaayo halkaasuu ku iloobay abi du'ayb shan inan baa mar ka wada dhintay shan inan markay mar qura ka wada dhintay buu gabay cayniye a sameeyey waad aragtaa sabaquu hawaya waacnaquu lihawaahumu fatukhurrimuu walikulli janbin masracu ninkii odhan jiray weeyaan walikulli janbin masracu waa cayniyo iska dhaaf waad aragtaa alfa daraana waa nooca duriitu wafiya alcahdi waa kii gabayaagu odhan jiray duriitu wafiya alcahdi waxa laigu ogaaday min ballanka qaada calimaduna waa noocaas oo kale calima wuu yaqiiniyey waka dhanni dhanni baa lagu qaydaa fii khaala wazacama waxasiba saddexdaasina dhanni bay tilmaamaan dee khaala waad garanaysaayo kumuu ahaa ninkii khaale adeegsan jiray inta badan zuhayr ibnu abi sulma miyuu ahaa mise kacab buu ahaa khaala ikhaalo zuhayr bu ahaa soo mahayn zuhayr baan u malaynaya inu ha ikhaalkii adeegsan jiray isagoo gabayaagii khaaladda soo gelin jiray kolkaa khiltu caliyan qaa'iman waxaan u meleeyay cali inuu taagan yahay khiltu caliyan qaa'iman wa zacama zacamaduna waa male weeyaan hadda zacamadan bimacnaa xagga sheegashada ee qur'aanka inta badan dhex dhacda maaha waa tii malaha ahayd weeyaan waa zacamadii gabayaagu odhan jiray zacamatni zacamatnii camahuna muu odhan jiray zacamatnii alkhawaani camahuna wakhiltunii waa kii odhan jiray zacamatnii waxay camahuna ayay igu dhawaaqeen wakhiltunii iska dhaaf zacamadu waa male adigu xaasilka xasibaduna waa male in kastoy zacamadu yaqiin u soo aroorto ay xasibadu yaqiin usoo aroorto labaduba yaqiin way usoo arooraan xasiba wuu maleeyey qur'aanka aad bay uga buuxdaa iyadu xasibada yaqiintiihi waa tii shaacirka carbeed uu odhan jiray markuu soo gabayga soo tiriyey waa kii odhan jiray xasibtu tuqaa waljuuda khayra tijaaratin sabaaxan idaa ma almar'u asbaxa saaqilan xasibtu tu- tuqaa waljuuda waa nin ilaahay yaqaana kolkaa wuxuu leeyahy alla ka baqa iyo juudka waxaan ku ogaaday dee xasibtu tuqaa waljuuda khayra tijaaratin sabaaxan idaa ma almar'u asbaxa saaqilan ninku markuu cuslaadaa waa markuu geeriyooda sow maaha markaad geeriyooto alla ka baqa ma waxaad u malaynaysaa khayr inay yihiin mise waad ku yaqiininaysaa khayr mu'min oo dhani wuu yaqiininaya kolkaa xasibadaas yaqiin bay ku soo aroortay waka taxawuli fii ittakhada ittakhada taxawul bay keensataa dee shay aan ahaan jirin ood wax ka samaysatay weeyaan jacalana taxawul bay keensataa sayarana taxawul bay keensataa wahaluma jar markaad leedahay jacaltu tiina ibriiqan dhoobadii maxaad u bedeshay ood u wareejisay madan ibriiq u wareejinin ittakhadtu caliyan khaliilan kolkaad leedahay waxaa laga yaabaa inuu cadowgaagii ahaa maxaad ka dhigatay ood u bedelatay sadiiq maaha quyuudda noocaasoo kale iyagana lagu qaydaa wahaluma jar almabxath athaamin mabxadka sideedaad fi taqyiidi bishardi wuxuu ka hadlayaa in la qaydo oo lagu qaydo shardigii shardigaa maad garanaysa adawaatu shardigii oo dhan weeyaan iminka waa jawaabkii shardiga lagu qaydayey ataqyiidu taqyiidka bihi lagu qaydayo isagu yakuunu wuxuu ahaanayaa lilagraadi agraad buu ahaanaya allatii agraadda oo tuaddiiha tuaddiiha agraadda aad gudanaysid macaaniya adawaati shardi adawaatu shardiga macaanidooda aad ku gudanaysid waa macaanidin adawaatu shardigu mayna kala duduwanayn asalba shardi waxaa loola yimaadaa taqyi- ataqyiidu bihi ay bishardi horta lafdiga shardiga ogaada saddex macnaa loo yaqaanaaye shardigo saddex macnaa loo yaqaanaa kol jumla shardi la yidhaahdaa kolla adawaad ayaa shardi la yidhaahdaa kolla rabdiga laftarkiisaa shardi la yidhahdaa xagga balaaqada marka la joogo saddexdaba waa lagu itlaaqa haddaan idhaa idaa jaa caliyun ama idaa jaa nasrullah oo kale ama in jaa caliyun faakrimhu in jaa caliyun faakrimhu sow maaha shardigu mee mar waxaa loo yaqaanaa inta laftarkeegaa shardiya oo intaasa adaatu shardi la yidhahda waa taqaanaa intaasaa shardiya marna shardigu waa jumlada hore in jaa caliyun jaa caliyun oo dhan baa shardiya faakrimhuna waa jawaab jumlada shardiga iyo jumlada jawaabka kolkaana la kala yidhahda marna shardigu waa rabdiga laftarkiisa labada jumlo rabdiga la- u dhexeeya isku xidhka la sameeyey in jaa caliyun cali hadduu yimaad faakrimhu maamuus kolka lagu leeyahay rabdiga laftarkiisa irtibaadka intani ay faa'iideynayso irtibaadkaasa marna shardi la yidhahda haddaba ataqyiidu bihi ay bishardi buu ina yidha shardigani waa maxay waa jumlada hore jumlada hore ayaa shardi loo yaqaana iminka saynu ka hadlaynaa waata hore in jaa caliyun faakrimhu jaa caliyun oo dhan baa jumlo shardiye ah jumladaasaa qeyd ah oo ta dambe akrimhu ayay qeyd u tahay ma garatay ataqyiidu taqyiidka bihi isaga lagu qaydaa yakuunu wuxuu ahaanaya lilagraadi agraad ujeedooyin ba laakiin shardiga loo keenaa allatii agraadoo tuaddiiha aad ku gudanayso macaaniya adawaatu shardi adawaatu shardiga macaanidooda adawaatu shardiga macaanidooda kala duduwan unaag ka zamaaniba weeyaan fii mataa wa ayaana mataa sow mutlaqu zaman maaha maxaa tidhi waxaad tidhi tusaale ahaan mataa kharajta akhruj mar alla markaad baxdo u marandha baxaya hadalkan yaad yaad ku leedahay nin baa moodaya eeg nin baa doonaya inuu baxo wuxuu ku yidhi war adeer anugu nin dhallinyaraan ahay adna oday baa tahaye habeen madow baan anugu guureeyaaye iska joog oo waxba hay raacin kolkaasu maxay ku odhanayaa mataa kharajta akhruj mar alla markaad baxdo un baan baxaya kolkaa iminka kharajta waxa akhrujta dambe ugu qeyday waa maxay mataadani waxay faa'iideynaysay wuxuu kuu sheegaya xagga waktiga weeyaan xagga waktiga ayuu tilmaamayaa oo wakti alla waktiga aad baxdo inuu diyaar yahay una baqaynin ayuu tilmaamayaa oo waktigiiba dee isku qabateen ayaanana waa eyne waa noocaas oo kale nin baa wadaadoo weligiiba waxaad moodaysaa inuu wadaad yahay aan mixraabka ka kicin masaajidka mooyaane meel kaleba laguma arko kiyoo fadhiya kolkaasuu ku yidhi war maanta aynu israacno waa ninkii masjidgalaha ahaa kolkaasaad ku tidhi war anu dee suuqiyo makhaayadahan fadhiistaaye miyaynu isku gelaynaa baa tidhi marka muxuu ka odhanayaa ayna jalasta ajlis macaka meel alla meeshaad fadhiisataba sheekh baan kula fadhiisanaya buu ku odhanaya mataa ayna jalasta ajlis macaka kolkaa muhiimadda iminka laga leey waa aynadan dee macnuhu keenaya xagga cumuumka darafka makaan ah meel alla meeshaad fadhiisato ayaa iminka la tilmaamaya qeyd looga dhigaya inuu isna fadhiisan karayo walmakaani fi ayna wa anna wa xayuma intaasiba waa daraf makaano horaynu usoo baran walxaal fii kayfama kayfamaaduna waa xaal inkastay kuufiyiintu inay qabaanba kayfamaada kayfamaa waa kuufiyiinta un wastiifaau dalika arrinkaa buu ku leeyahay dhammaystirankiisa iyo wa taxqiiqu lfarqi farqiga la xaqiijiyo bayna tilka aladawaad adawaadka farqiga u dhexeeyo la xaqiijiyo yudkaru fi cilmi naxwi cilmu naxwaha lagu lagu lagu bartaa wuu ku yahay cilmu naxwaha tag wuu ku xawaaleeyey ma arkaysaa wa inamaa yufaraqu huna halkan balaaqada waxa lagu kala farqiyaa bayna in wa idaa walow balaaqadu yay ka hadlaan adawaatu shardiga saddexdaa kelmadood macnahoogay ka hadlaan in iyo idaa iyo low inta kalena naxwadaa ka hadasha saddexdan laftarkooga naxwadu way ka hadashaa maxay balaaqadu usoo qaadatay saddexdani way adeeg yihiin waxay culimada bedhkood tilmaamaan naxwaha marka la joogo iyo usuulu fiqhiga marka la joogo kelmadda ugu adag inay low tahay culimada bedhkood baa saa qaba ascabu mas'ala fii usuuli fiqhi waa low bay ku odhanayaan wa ascabu mas'ala fii cilmi naxwina waa low bay ku odhanayaan anna waxaan ku daray hadalka ascabu mas'ala fii cilmi lmantiq waa low baana na idhi kolkaa haddaad mantiqa tagtana iyadaa un weeyaan bal dib u eg mantiqa waxa laga yaabaa inaad aragtiine lowda waa cajiib marka lowda la joogo mantiqa aad bay u adag tahay iska dhaafadda wa inamaa yufaraqu huna halkan waxaa lagu kala farqiyaa bayna in wa idaa wa low maxaa loogu kala farqiyaa iyaga waa liikhtisaasihaa waxay la gaar noqdeen bimazaaya maziyooyin bay la gaar noqdeen tucaddu lagu tiriyo min wujuuhi lbalaaqa balaaqada anwaacdeeda inay ka tirsan yihiin umuur balaaqada lagu lagu sharxo ayay kuwani wataan buu ku leeyahay alfarqu farqiga bayna in wa idaa wa low saddexdaa balada farqigooga eg alaslu asalku waxa weeyaan cadamu qadci almutakalim ninka mutakalimka ah qadcigiisa liidiisa inuuna qadcinin biwuquuci shardi shardiga wuquuciisa fi lmustaqbali mustaqbalka maca in inta maxaa asale buu ku yidhi ninka mutakalimkii inuuna qadcinaynin shardiga wuquuciisa inta shaki baa ku jira marka aadan shardiga qadcinaynin inuu dhaciyo in kale ee shaki kaaga jiro shardiganna waa fi lmustaqbal hadda in baa meeshaba keenaa in jaaa caliyun fa akrimhu baa tidhi kolkaa imaatinka cali markuu shiki kaa haysto eedan qadcinaynin inuu mar laba imanayo ayaad maxay odhan in jaaa caliyun fain kaana allahu gafuuran raxiima fas'aluu makfiratahu intu markaad shardiga shikisan tahay shardiganoo fi lmustaqbal ah ayaa inta la keenaa macnaha ma fahantay inta maxaynu nidhi markaad shardigan mustaqbalka ah shikisan tahay baa inta la keenaa baynu nidhi waad fahantaan u malaynaya wa min sama sidaa darteed kasura waxa badnaaday an tustacmala in in la in in la isticmaalo fi laxwaali axwaasha in loo isticmaalo allatii axwaasha oo yanduru naadir uu yahay wuquucuhaa dhiciddeedu waxa mar lay naadirka yahay dhiciddiisu ayaa inta loo isticmaalaayo la geliyaa wa wajaba waxaana waajiba an yatluwahaa inuu ku xidhiidhsado lafdu lmudaarici mudaaric lafdigii mudaarica lafdigiisuna inuu ku xidhiidhsadaana waa waajib oo mudaaric baa la keenaya de waa mustaqbalkii waa lixtimaali shaki shakiga ixtimaalkiisa fii wuquucihi la ixtimaalayo ixtimaalka ayaa waxa la shikisan yahay waxaan inuu dhacay iyo in kale sidaa darteed haddaynu nidhi waxa mar lay la shikisan yahay weeyaan miyaad odhan kartaa indalacat ishamsu azurka indalacat ishamsu azurka maad odhan kartaa hadday cadaadda soo baxday waan ku buuqan maad odhan kartaa cadaadda soo bixiddeeda maynu shikisannahay mise waa yaqiin waa yaqiin kolkaa indalacat ishamsu la odhan maayo waaba ceebba weeyaan intu waxa la shikisan yihun baa loo adeegsadaa bikhilaafi idaa idaadu se way khilaafsan tahay buu ku yidhi oo fatustacmal waa la isticmaala bixasabi aslihaa asalkeega kolkaynu eegayno fii kulli maa yaqtacu almutakalimu wax kastoo mutakalimku uu go'aaminayo biwuquucihi inuu dhacayo wax kastoo mutakalimku uu go'aamiyey inuu waxani dhacayo ayaa idaada loo isticmaalaa fi lmustaqbal welibana mustaqbalka way ka mid yihiin xagga mustaqbalka ee shakiga iyo iyo yaqiintay ku kala duwan yihiin idaada waa waxaad yaqiininaysa inuu dhacayo intuna waa waxaad shakisan tahay wa min ajli haadaa kaa darteed laa tustacmalu idaa idaa looma isticmaalo ilaa fi laxwaali axwaasha alkasiirati lwuquuci dhiciddeedu ay badan tahay axwaasha aadka u dhacda unbaa iyada inta loo isticmaala wayatluuha waxa raaca almaadi maadi baa raaca maadi baana raaca oo idaadu sawta mustaqbala maxaa maadi looga dambaysiiyey maadaama mustaqbalkan wuquuciisa lagu kalsoon yahay ayaa wax dhacay oo kale laga dhigaya waa tafaa'ul iyo xaasi wax dhacay oo kale laga dhigaya wayatluuha waxa raacaya almaadi waa lidalaalatihi tusi tusintiisa cala alwuquuc uu tusinayo qadcan go'naan ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaba weeyaan faidaa waa intii iyo idaadii oo kulmay weeyaan aayad qura faidaa jaa'athum hadday soo gaadho nimanka waa fircoon iyo qoomkiise alxasanatu khayr hadduu u yimaado niman faidaa jaa'athum markay soo gaadho hadday soo gaadho maaha waa markay soo gaadho waa wax la hubo inuu soo gaadhayo faidaa jaa'athum markay soo gaadho alxasanatu xasano khayr markay soo gaadho qaaluu lanaa waxay nagu odhanayaan haad qaaluu waxay odhanayaan lanaa haadihi tan annagaa iskale qaaluu lanaa haadihi tan annagaa iskale xasanadan timid annagu khayr anu leenahay aawadii ayay u timid bay leeyihiin awliya anu nahay bay leeyihiin kolka annagaa sheekhowtan ku ducaynay waa fircoon iyo qoomkiisii wain tusibhum hadday ku dhacdo iyadu waa shaki musiibadu waa la shakisan yaho dee ninku caafimaadka iyo balaayada caafimaadka u badan adigu bal ayaamaha katilib intaad xanuunsatid iyo intaad caafimaadka qabtid ma isku dhigmi karaan tan dambe waa shakiya maarkaysa waa wax yar waa qaliil wuquuc waa naadir wain tusibhum hadday asiibto sayi'atun wax laga naxaana yadayaruu waxay baasaystaan bimuusa muuse iyo waman macah balaayadaasaana galaafatay bay odhanayaan kolkaana muusiya kuwa la jooga ayay odhanayaan dembigiinii weeyaan ummadani xaggay tegi fircoon baa leh anna weli baan ahay oo tan ilaahay ilaahay tan waxa loo keenay waa waa karaamadaydii muusena wuxuu leeyahay waa dembiile oo tani waxay ka- dembigani wuxuu ka dhacay buu leeyahay dembigiisii wain tusibhum haddaba idaada hore waa la yaqiininayaa ee ma arkaysa inta dambena waa la shakisan yahay falikowni majii'i lxasana xasanada ahaa imaatinkeyga ahaanta ay tahay minhu ay falikowni majii'i lxasanati minhu xasanada imaatinkeyga buu ku leeyahay ahaanta ada ay tahay muxaqaqan mid muxaqaqa ayaa dukira huwa loo sheegay waalmaadii maca idaa halkaa ma dukira huwa bah ma dukira buu yidhi waa dakara huwa dakara huwa iska dhaaf cafwan falikowni majii'i lxasana xasanada imaatinkeega minhu isaga ay ka imanayso ahaanti ahaantinkeega muxaqaqan uu yahay marley inay ilaahay xasana ka iman waa la hubaa ay aadamahana soo gaadhiso waa la hubaa taa soo wax wax la huba ma aha ayaa ha dukira muxuu yidhi halkaa dakara huwa baa fiicnayd laakin walmaadii wowga muu ka tegey walmaadii wow ma ka tegey wowgaa muu sheegay muu sheegay haddaba dukira inoo dhe dukira waa la sheegay buu leeyahay huwa oo xasanihii ayaa la sheegay walmaadii maadigiina waa la sheegay maca idaa idaa maceega ayaa la sheegay xasanadii waa la sheegay xasanadu muanas bay ahayd oo hiya inuu yidhaha bay ahayd ma garanaysaa huwa buu ku leeyahay waayo waxa weeye shaygu hadduu majaazu taaniis yahay waa labadaba waa la isticmaalaa dukira huwa xasanihii waa la sheegay maadigiina waa la sheegay maca idaa baa la sheegay buu ku leeyahay waayo waa muxaqaq oo mar le inay ilaahay ka imanayaan baa la hubaa wainamaa kaana wuxuu ahaaday maa dukira waxaa la sheegay muxaqaqan buu ahaaday lianna almuraada biha waxaa looga jeeda muطlaqu lxasanati xasana mutlaqa weeyaan ashaamilu oo shamlinaya lianwaacin kasiiratin anwaac badan oo min khasbin barwaaqadii iyo wa rakhaa'in rakhihii ah waa cadfu tafsiirun iyo wa kasrati awlaadin caruurta badan ah nimcadan mar lay aad haysatee caafimaadkan iyo waxaan mar lay la hubo ee dhulka korkiisaba ma joogo nina nimca ilaahay haysanin saa ma ogtahay waa muxaqaqa daba iyadu dhulka korkiisa muu jooga ka sakaraadkii nimcu haystaa hadduu sakaraad yuhu muslim yahay ka waran nimcada tii weynayd miyuuna haysanin tii weynayd buu sheekaystaa waad la socotaa nin nim nina nimco ilaahay haysaninba ma jiro wainamaa kaana muxaqaqan wainamaa kaana wuxuu ahaaday maa dukira waxaa la sheegay muxaqaqan buu ahaaday lianna almuraada biha waxaa looga jeeda mutlaqu lxasanati xasana mutlaqa weeyaan ashaamilu ee shamlinaya lianwaacin anwaaca kasiiratin badan oo min khasbin barwaaqo iyo wa rakhaa'in rakhaa'a waa isku macne weeyaan cadfu tafsiir iyo wa kasrati awlaadin kama yufhamu sida laga fahmayo min atacriifi tacriifka bial aljinsiyati lagu macrifeeyey fii lafdati alxasana xasano oo dhan weeyaan dee xasano oo dhan xasanadaasi waa muxaqaq haddaba walikowni majii'i sayi'a sayi'ada imaatinkeega ahaanteeda ay tahay naadiran mid naadira ayaa dukira la sheegay huwa isaga iyo walmudaaricu mudaaricaba maca in sayi- sayi'ada laakiin imaatinkeegu waa naadir waayo waa maxay maxay naadir u tahay sayi'adan la sheegaya ah sayi'ada tii xumayd tii ee qaliilka ahayd wainamaa kaana wuxuu ahaaday maa dukira kaa la sheegay naadiran buu ahaaday lianna almuraada biha waxaa looga jeedaa nawcun qaliilun waa nooc yar weeyaan sayi'ada nooc yar baa looga jeedaa kolkaa isagu waa waa la shakisan yahay inuu dhiciyo in kale wahwa jadbun waa abaartii iyo wa balaa-un balaayadii abaartu way iska kooban tahay muddo muddo dheer marka la joogaa laga yaabaa beriyan wax yar la arko kamaa yufhamu sida laga fahmayo min atankiiri tankiirka oo fii lafdati sayi'atin ku jirta addaali ee ku tusinaya cala taqliil sayi'atun sow lama nakiraynin nakiradaasi maxay keensanaysaa kolkaa taqliil maynaan soo maranin lahu xaajibun lahu xaajibun muxuu odhani m- lahu xaajibun can aalib eh, muxuu odhan jira lahu xaajibun fi kul beytkii shalay aynu soo maraynay xagga hore dib wada waad iska heli kartiin iska dhaaf walaysa lahu can aalib alcurfi xaajibun saas ma laha ahaa ha nooc له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب وكاتم بويا وليس له عن طالب العرف حاجب أدركتها ولو لفظ لو إيه هضبا إن إيا إذا ما كلا فهمت إيمك إن إيا إذا إنك كلا فهمت لك يابا ولو لفظ لو إيه تفيد وحي فائديسا انتفاء شيء شيء انو انفومي بسبب انتفاء غيره غير كيو انفومي سببتي في الماضي ماضيغا مع القطع وانا لقطعنيا بانتفاء الوقوع انتفاء الوقوع على قطعنيا شيء انو مرنا بدعيني با لقطعنيا lowdu maxay tusaabo yidhi shay inuu anfoomay oo maxaa sabab u ah shaygan anfoomay anfoomidiisana shay kaloo anfoomay baa sabab u ah kolkaa shayga anfoomay ma garanaysaa intifaau shay shaygaa maad garanaysaa uu ku yahay waa jawaabka jawaabku inuu anfoomay bay tusaysaa lowdu muxuu u anfoomay bisababi intifaa'i gayrihi kolkuu ku leeyahay waa bisababi intifaa'i shardi weeyaan low jaaa caliyun la akramtuhu low jaaa caliyun hee la akramtuhu iminka maxaa anfoomay waxaa anfoomay jawaabka oo la akramtu ikraamkii baa la waayey maxaa ikraamkaa loo waayey dee bisababi intifaa'i gayrihi oo imaatinkiiya low jaaa caliyun la akramtuhu hadduu yimaad baa tidhi waan karaamayn lahaa imaatinkii baa la waayey kolka imaatinka la waayey maan karaamadiina la waayeynin waayo karaamadaadu waxay ku qaydnayd imaatin bay ku qaydnayd karaamadaadu imaatin bay ku qaydnayd waana fil maadi low jaaa hadduu iman lahaa fil maadi weeyaan caliyun cali hadduu horay u iman lahaa la akramtuhu waan wanaajin lahaa laakiin isagaan horay u imanin kolkaasaan ina karaamin waayey macnuhu waa nooca wayajibu waxa waajiba waana la qadcinaya dee imaatin la-aanta kownu jumlatayha labadeeda jumlaba waxay noqonayaan lowda ficliyatayni laba ficil maadawiyatayni oo maadiya naxw low adqanta haddaad hagaajin lahay camalaka camalkaaga haddaad hagaajin lahay labalaqta waxaad gaadhi lahay amalaka waxaad idi diilanayso low adqanta waa shardiga muna maadi ahayn laba- la- labalaqta waa jawaabkiiyo muna maadi ahayn labadaba waad aragtaa wa tusamaa low waxa lagu magacaaba xarfa imtinaacin limtinaacin maxamed ibni maalik dib ugu noqo siba weyhiiyo rag baa isku haystee in xarfa imtinaacin limtinaacin lagu magacaabiyo in kale wa tusamaa waxa lagu magacaaba low low waxa lagu magacaaba xarfa imtinaacin imtinaac xarafkii oo limtinaaci uu sii mancooma xarfa imtinaacin imtinaacin imtinaaca hore maad garanaysaa waxa mancoomaya imtinaaca hore waa maxay imtinaaca hore waa imtinaacu ljawaab weeyaan limtinaaca dambena waa maxay waa imtinaacu shardigii weeyaan waad fahmaysaa baan u malaynaya xarfu imtinaaci limtinaac baa la yidhaha waa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale low kaana hadduu ahaan lahaa fiihimaa cirka iyo dhulka dhexdooda aalihatun ilaahayo hadday ahaan lahaayeen ila allahu ilaahay aan ahayn lafasadataa way fasahaadi lahaayeen laakiin maxaa imtinaaca lowdu maxayna tusinaysaa imtinaacu lfasaad bayna tusinayaan cirka iyo dhulku inayna fasahaadin waa qaybtii ikhtiraaniga la odhan jiray qadaayaadka qaybtii ikhtiraaniga mantiqu ay odhan jireen weeyaan cirkiyo dhulku inayna fasahaadin baa layna tusiye ay- ayayna tusisay Ee, cadamulfasaad bayna tusisay cadamulfasaadkaasina muxuu la mancoomay fasaadkaasi muxuu la mancoomay wuxuu la mancoomay limtinaaci shardi oo ah tacadudulaaliha tacadudulaaliha ayaa mamnuuca waad fahantaan u malaynaya wanaxwu walow shaaa hadduu dooni lahaa lahadaakum wuu idin hanuunin lahaa ajmaciina dhammaantiin walow shaaa hadduu dooni lahaa low shaaa hadduu dooni lahaa baa laleeyahay lahadaakum ajmaciin laakiin maxaa la waayey iminka hidaayadii ilaahay ummadoo dhan uu hanuuninayey waa la waayey imtanacat ilhidaaya waa hidaaya hadda hida mutlaqu lhidaaya ma mancoomin waa hidaayatu naasi ajmaciin baa manco dadkoo dhan in la hanuuniyaa waa mamnuuc maxaa sababay dee waa limtinaacin limtinaaci shardi waa limtinaaci cadami waa limtinaaci mashii'ati illaah ilaahay mashii'adii ilaahay baan doonin inuu dadkao dhan hanuuniyo markaas dee hanuunkii la waayey walow shaaa hadduu dooni lahaa ilaahay hidaayatakum hanuunintiina lahadaakum wuu idin hanuunin lahaa ajmaciina sidaad u dhan tihiin laakiin hidaayadii baa la waayey maxaa sababay dee mashiicadii ilaahay baan doonin weeyaan doonidii ilahay baa iyadana aan meesha ku tacalluq ay intafad hidaayatuhu hanuunintiisii waa la waayey iyaakum idinka uu idin- uu idin hanuuninayey bisababi intifaa'i mashii'atihi mashii'adiisa anfoonkii ee anfoontay sababteed lahaa iyada uu mashiicayuu doono dee lahaadu waa hidaayadii tambiihaatu balada tambiihaadka aan eegno الأول ككوبات يعلم وحل قرنية مما تقدم وحي نوهر مري أن المقصود بذات وحا ذاتي ذي سلوقستا من الجملة الشرطية جملة شرطية لا لوقستا هو الجواب وجوابك فإذا قلت هداتلا فإذا قلت مركاتلا هداتلا ماها هداتلا إن بين قول هيدا ما قرنيسا فإن قلت هدا وحل شكسية هنا ضرنيسا لكن فإذا قلت مرلي وضرني ويقيني ما قرنيسا فإذا قلت مركاتلا إن اجت... إن اجت... محيد هلكا in ijtahada fariidun fariid ninka fariid la yidhaah hadduu dadaalo kaafa'tuhu abaal baan siinayaa abaalmarin kunta waxaa tahay mukhbiran mid ka warramaya biannaka adigu satukaafi'uhu ninka inaad abaal siinayso walaakin fii xaali xusuuli lijtihaad waa qeyda ma arkaysa ijtihaadkiiyo walaakin fii xaali xusuuli lijtihaad dadaalka xusuulkiisa markiisa laa fii cumuumi laxwaal marka mar kastay abaal ma siinaye markii dadaalka laga helo mar abaal siinaya macnihi waa nooca ويتفرع على هذا أرنك وحا كفر عميا أنها تعد وحا لغو ترنيا وجوابك خبرية أيا لغو ترنيا أو إنشائية باعتبار جوابها شرطك وحا لغو ترنيا أما خبرية أما إنشائية كل بجوابك نوع أو نقضه lama eego jumlada shardiyada ah jawaabkun baa la eegaa jawaabku hadduu khabar yahay jumlada khabariya la odhanaya jawaabku hadduu shardi yahayna jumlada shardiya la odhanaya macnihi sa waasi sa waasic maaha athani ka haanigiihi maa taqadama maa taqadama kii hormaray oo min alfarqi farqiga bayna in iyo wa idaa lakala farqiyo huwa muqtada daahir kii inoo hormaray muxuu ahaa buu ku yidhi waa muqtada daahir waa macnihii asalka ahaa idhaha weeyaan muqtada daahirga maxaa kasoo horjeedi jiray waad barateene khilaafu muqtada daahir soo maahayn khilaafu muqtada daahir waa in idaada meeshii shakiga loo isticmaalo intana meeshii yaqiinta loo isticmaalo khilaafu dee daaci keensaday aawadii waqad yakhruju lkalaamu kalaamku waa baxaya calaa khilaafi calaa khilaafi muqtada daahir buu ku baxaya fatustacmalu in waa la isticmaalaya fi shardi shardigii baa loo isticmaalaya almaqduuci ee la go'aaminayey bihubuutihi hubuutkiisa aw nafyihi ama anfintiisa liagraadin agraad kaiiratin oo badan meeluna sheekiyoolin baa inta loo isticmaalaya waa ka tajaahul markaad isjaahilaynaysid waxaad og tahay baad ogaan iskaga jaahilaynaysaa naxwu qowli lmuctadir nin baa dembi galayo wuu kuu cudur daaranayaa dembi buu galay ninkani wuu og yahay isagaaba cudurdaar buu ka keenaya muxuu yidhi in kuntu facaltu haada facan khaa'in in kuntu haddaan ahay facaltu min mid sameeyey haadaa dembigan facan khaa'in khalad buu iga dhacay dembigan haddaan sameeyey dee khalad buu iga dhacay haddaan sameeyey buu yidhi haddaan dembiga sow isagu ma samaynin sow cudu- kamaba cudurdaaranayo ma yaqiininayo dembigan inuu sameeyey ya wuuba ka cudurdaaranay haddaba muxuu idaa u odhan waaye in bu- shaki buu keenaya intii shakiyada ahayd buu adeegsaday sababta waa tajaahul oo wax la qiran kara maahe buu leeyahay iga dah idaha igu odhanine idaadu qirasha aheeda ma garanaysaa dembigani wax la qiran kara ka weyne bal horta inuun iga dhe buu leeyahy in waa tajaahul ogaan buu isku ilatiraya hadda kii qiranayo haddana intii adeegsanaya waa balaaqay ma arkaysaa kolkaa wa soomaalideenani say u taqaana haddaad ogtihiin waad la yaabisin xaqiiqatan waad la yaabaysin run horta ardayda aad baan ula yaabaa runtii dadkan aadka ula yaabay ku jiraan waayo adawaadkan iminka aynu sheegayno mid kasta noociisaasay soomaalidu isticmaashaa waad la socotaa wuxuu ku leeyahay in kuntu facaltu hada facan khata in kuntu haddaan ahay facaltu mid sameeyey haadakan facan khata'in khalad buu iga dhacay khalad buu iga dhacay maaha kasbu ku leeyahay وكتنزيل المخاطب مخاطب كأيا دجينيسا العالم إيه عالم كها منزلة الجاهل أما مخاطب كي عالم كهذا الجاهل كدقيسا ولمخالفته وحو خلافي مقتضى علمه علمه سوحو كين سنيي كقولك واني- واضي أضاب أرنيا للمتكبر نين اسكبرين آيات كو أرنيسا توبيخا له أذيكو عنانيا إن كنت من تراب فلا تفتخر إن كنت هداتي من تراب عرمت لقاء أبوري فلا تفتخر وحبها كبر هفارن فخورك وكبر كيسو ما إن الله لا يحب كل كفان فخورك وقرآنك ميلا بدن مكا كسارورا إن كنت من تراب هذا عرك سميسان تاي فلا تفتخر وحبها فاني كلكا إن كنت محويد إنه مر- مر- مرلي إن عر لغا أبوري وابا يقين إيه شكي ميوكا تاقين ياي نينكا نوا إسلوي يهو إسكفرين ليا سو ماهين إسا كبير كيسن أيا كينا يمحي إنه دي نفتيسا أو أركسين هين إن عر لغا أبوري سو إسلوي يهي كلكا ساد عالمكي وأوك يهين عر لغا أبوري جاهل بات كاركتاي waxaad garan la'dahay baad leedahay in caraba laga abuuray intii haddaba u adeegso وكتغليب غير المتصف متصف بالشرط شرطك ككسفوبي غير كي او لغلب ويان على المتصف بالغ غلب يا كي كسفوبي به شرطك شرطك كان كسفوبين اق لبا روح با اسراعيا تصالحان مد شرطك يقين بو كيهي مدنا يقين كما هي شكي بو كيهي ما ان بينو استعمالنا او يك او كشكيغا انو اغنا مس اذا بينو استعمالنا او كي شكيغا بينو اغ كي يقينتا انو اغنا لبا شيء با مثلهبا مدنا ولا يا ولا شكيسن يهي بمعنى علي iyo Umar weeyaan wax la hubaa inuu Cali safrayo Umarna waa la shakisan yahay inuu nasaf inuu safrayo in kale ma Umar baynu eegnaa oo intii baynu isticmaalaa shakiga keeni jirtay Umar intaynu eegno mise idaa baynu eegnaa oo waxaynu keenaa maxay tii shakiga ee ida tii yaqiinta maxaynu samayn karnaa taasuu inoo tilmaamayaayo wuxuu yidhi وكتغليب غير المتصف كمتصف كغير كي تغليب لتغليب يو لحوجين يو ويان بالشرط شرطك كسفوبي كي شرطك كسفوبي غير كي أيا لغلبيا على المتصف به بانا لغلبيا كي كسفوبي كما إذا كان السفر سفر كوا كلكو يهيبا قطعي الحصول حصول كيس مثل قطعنا يو لسعيد با لو قطعنا يا إنو سعيد سفر بحيا والله با إذا با لو استعمالي لهايا مقرانيسا غير قطعي مثل قطعنا يا غير كي ويان سفركو لخليل خليل دول شكسين يهي ماركيسا labada nin haddaba ka inuu isticmaala fataqulu waxaad odhanaysaa xagga shakigaad xoojinaysaa in saafartukuma in saafartumaa haddaad safar u baxdiin kaana kadaa wakada waxaya waxaasaa dhacaya haddaad labadiinasi safar u wada baxdiin in saafartuma maxaynu in u isticmaalnay waxaynu in u isticmaalnay dee waxaynu xoojinay maxay qaybtii shakiga kii shakigaynu xoojinay ka yaqiintana waad xoojin kartaa in saafartumaa kaana kadaa wakada waqad tustacmalu idaa idaa waa la isticmaali karaa fi shardi lmashkuuk imika intii oo yaqiinta loo isticmaalayay sow maaha idaadii oo imika shakiga loo isticmaalay un baa inoo hadhay وتستعمل إذا ولا استعماليا في شرط شرط جبا لا استعماليا المشكوك لا شك سنا في ثبوتي ثبوت كيس أو نفيه وحن في كيس لا شك سنا هم ثبوت كيس إذا لا استعمال لأغراض وجدوين بلاغو استعماليا منها وحكم إذا الإشعار أغيسين بأن شك شكه في ذلك شرط شرط لا ينبغي مناسب هناهين أن يكون مشكوك فيه لا شكيه eeg markaad leedahay shaygani shay la shikiyaba ma ahayn shay la shikisan yahay ayaad idaa u isticmaalaysaa laakiin maxaa idaadu yaqiin bay keenaysa ee keenay waxaad dadka tusinaysaa waxa la shikisan yahay wax la shikiyaba inuuna ahayn marka idaa ayaad u adeegsanaysaa waad aragtaa bal laa yanbagii munaasib maaha allaa yakuuna inuuna ahayn majzuman fiihi mid la jazmin waayo inuu noqdaa munaasiba maaha buu leeyahay naxw idaa kasura almataru fi hada alcaami akhsaba annaasu idaa kasura markuu bato almataru roobku markuu bato fii hada alcaami sanadkan akhsaba annaasu dadku way barwaaqaysanayaan roobka miyaa la hubaa may saw maaha lama huba saw maaha kolka waa la shikisan yahay inuu badan doono iyo inuuna badan daynin dee sanadkan soo socda waynu shikisaan ma yaqiinin karno idaa baynu u isticmaalaynaa maxaa sababay waxaynu leenahay wax la shi- wax la yaqiinin waayaba ma aha ilaahay naxariistiisa markaynu eegno wax la yaqiininba waaye maaha in naxariistaa ilaahay roobku inoo badanayo waad aragtaa baanu malaynaya maxaa kaluu keenay wa minhaa waxaa ka mida takliibu lmutasifi kii ku sifoobay oo la xoojiyo bishardi shardiga ku sifoobay calaa gayri lmutasifna laga xoojiyo bihi naxu idaa lam tusaafir haddaad socdaal u bixi weydo kaana kada wa kada wahaluma jara iyo wixii kaleba sii wado oo min cagsi alaqraadi aqraadi cagsigeega allatii a taasoo sabaqad hormartay inta markii dhawey wixii kuugu hormaray oo dhanna idaada waad u soo celinaysaa buu ku leeyahay athaalidka saddexaad lamaa kaanat markay ahaatay in iyo wa idaa litacliiqi اljazaa jazaha in la xidho calaa xusuuli shardi shardiga xusuulkiisa lagu xidho fi lmustaqbali mustaqbalka wajaba waxa waajibay an yakuuna inuu ahaado shardu wa jazaau kullin mid kasta shardigiisa iyo jazihiisu oo minhumaa labadaa ka mida id- intiyo idaada ah jumlatan ficliyatan istiqbaaliyatan lafdan wa macnan waa inay istiqbaaliye ahaato xagga lafdiga iyo xagga macnahaba وka qwlihi tacaalى wain yastakiifuu hadday gargaarab dalbaan yugaasuu bimaa'in waxa loogu gargaarayaa biyo kalmuhli muhli oo kale ah waynu garanayna de waa naar ahlu naarka laga hadlaya hadday gargaar dalbaanna naarun baa gargaar looga dhigaya kalmuhugu naar buu noqonaya maan haddaba inta shardigeegi iyo jawaabkeeguba mayna ficil mudaaric ahayn ficil mayna mudaaric ahayn lafdan wa macnan ba waa mustaqbal iminka gaaladii miyaynu haynaa waqtiga gargaarka dalbayeen ma hayno macna ahaan waa mustaqbal lafdi ahaanna waa mustaqbal waka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa oo kale weeyaan waidaa turaddu ilaa qaliilin taqnacu waidaa turaddu marka lagu celiyo ilaa qaliilin wax yar marka lagu soo celiyo taqnacu waad ka qancaysaaba kuleeyahay iminka idaada la soco ficlu shardi iyo jawaabu shardiba sow lafdiga mudaaric maaha sow turaddu iyo taqnacu maaha turaddu iyo taqnac waa sagaal iyo sagaashan kaba dabcadaydii waa- waa- waan ku naqaanaay nafta wuu u dhamaystiraya miya والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع أبي ذؤيب نينكا سو شيغيني ويان والنفس أبي ذؤيب waa cayniyadiisii weeyaan waa beydka la tilmaamo ee waa cajiibsan weeyaan beydkaasi waa beydkani waa yaab runtii maahmaahda soomaalidana waa iswaafaqsan yihiin والنفس naftu raagibatun waa mid maman oo wuxuun iska jecel idaa raqabta haddaad adu xarigii usii dayso haddaad jeclaysiiso wax kasta ka waran may kuu joogsanaysaa may kuma joogsanayso waidaa turaddu marka la radiyo ilaa qaliilin haddaad wax yar dib ugu celisana taqnac intaasa iskaga qancaysaa islaan ayaydii ay allahu naxariistee ayaan beydkan macnihiisa ka maqli jiray waa hadda beydkan laftirkiisa macnihiisa ya wadla yaabaysa waxay odhan jirtay calooli waa kiishu halkii lagu xidho unbay aqbashaan haddaad wadid maanta oo dhan cuntada dee way kusii kala faaxaysaa un haddaad laakiin in yar uga dhigtid intaa yar bay ku qancaysaa halooli waa kiish kolka kolba halkaad ku xidhatid wannafsu raagibatun idaa raqabtaha soo saa ma ahayn bidka saasoo idinma odhanin idaa raqabtaha weeyaan raqibta maaha wannafsu raagibatun idaa raqabtaha waidaa turaddu ilaa qaliilin taqnacu udabadu baydkaa way loobi kari waayeen hadda la soco iminka inagu idaa baynu uga jeednaaye turadduna waa shardigii taqnacuna waa jazihii weeyaan waa shardigii iyo jazihii weeyaan shardiga iyo jazahana labadiiba lafdiga mudaaric bay ka yihiin macnahana mu- mudaaricun bay ka yihiin walaa yucdalu lagama leexdo can istiqbaaliyati اljumla jumlada mustaqbal- mustaqbalnimadeeda lagama leexdo lagama leexdo lafdan wa macnan ila istiqbaaliyatiha istiqbaalnimadeeda loola- looma leexdo macnan macnaha keliya faqad oo keliya macnuhu mustaqbal ay ka noqoto ilaa lidawaacin wax daaci ah haaliban sida badan mooyaane waa idaada oo idaada inta badan waxaa lagu yaqaanaa in maadi dee laga dhigo idaadu miyayna maadi ahaan jirin inta badan sidaynu naqaanay maaldiba idaadu ahaan jirtay kolkaa idaadaasun baa la ogyahay minhaa waxaa ka mid ah tafaawul kolka la tafaa'ulanayo macnihii jumladii maxaad ka dhigaysaa in iyo idaa midkii dooniba ha noqotee maaldi baad ka dhigaysaa in cishtu facaltu lkhayra haddaan noolaado khayr baan samaynaya in cishtu facaltu lkhayra maynaan lafdigii maadi ka dhigin macnuhuma mustaqbal ka yahay kolkaa waa tafaa'ul nolol baad tafaa'ulanaysaa ومنها waxaa ka mid a تkhyiل إdhاar غayr الxاasil شhay xaasila غayrkii oo daahirinaysid oo تkhayul welibana ku daahirinaysid وهو الاستقبال weeyaan haddee في suuرaةi الxaasili mid xaasila ah suuradii baad kusoo saaraysa وهو الماadي shay maskaxdaada kaaga soo dhacdhacaya baa jira oon laakiin xaasil ahayn waa mustaqbalkiiya ma garanaysaa shaygii baad ka dhigaysaa shay xaasil ah oo kale ka xaasilkii waa maxay waa maadi maxaad odhanaysaa in midtu kaana miiraasii lilfuqaraa mawdku waad suuraysanaysaa sooma nin kasteeba sooma suuraysto mawdka nin kastaaba waa suuraysanaya kolka keligii naxashka la saaro ee la sii wado nin kastoo dee iimaan lihiba wuu suuraysanaya iyo wuxuu isleeyahay bal joogay markaa waayo berre oo kale baad u arkaysaa iminka bishii ramadaan sow shalay maynaan bilaabin maantana se waa ciid ma lihin dee nolosheenniina waaba intaa un kolkaa maanta iska farax berrina waa geeridii waa noocaas oo kale kolkaa ninkani waad aragtaayo wuxuu yidhi in midtu haddaan geeriyoodo mawdkii mustaqbalka ahaa ee mutakhayilkaa la iska suuraysanayay un ayuu wax muxaqaq ah oo xaasil ah ka dhigay waa maadi in midtu markaan geeriyoodo kaana miiraasii dhaxalkayga waxa yeelanaya oo u ahaanaya lilfuqaraa dhaxalkayga masaakiinta hala siiya buu yidhi الرابع كافراد علم وحا لو قاده هذا هو تنبيه رابعا وكو شيغي ثالث كي وحن هو تنبيه هذا من نصه شيغي الرابع علم وحا لو قاده مما تقدم وحي انه هرمري ومن كون اللوم لو اهانت اذا قال الشرط شرط ايو طايف الماضي لزوم كون جملتي شرطها وجزائها لبدا ذا جمله شرطيه جزائيه اني لازميان فعليتين لبا فعل اني نقضان ماضويتين او ولمن ماضيه culima waxaa la ogaaday mima taqadama wixii hormaray oo min kowni low low ahaanteeda ah lishardi shardi ayuu ahaata fi lmaadi maadiga welibana luzuumu kowni jumlatay shardiha wa jazaa'iha labadeeda jumla shardiga iyo jazaha ah ahaantooda ay laazimayaan buu ku leeyahay ficliyatayni laba ficil maadawiyatayni oo maadawiya wa cadamu hubuutihima iyo marnaba inayna sugnaanaynin low ji'ta akramtuka ama la akramtuka dee wax sugan maaha wa hada huwa muqtada daahir waa muqtada daahirkiya maad arkaysaa isaguna in lowda laba maadi la geliyo oo jaf- jawaab shardi iyo ficlu shardiba maadi laga dhigo waxaan marnaba aan sugnayna laga dhigo waa muqtada daahirkii wundi فتستع... وقد يخرج الكلام كلام كوابحية على خلاف خلاف مقتضى ظاهر بكبحية فتستعمل لوالا استعماليا في المضارع لدواع دواعي اقتضاها المقام مقام كو كان سنيو وذلك كاسك الإشارة فرفيق ويان إلى أن المضارع مضارع له فرفيقيا الذي مضارعه دخلت عليه أي شيء يقصد إن لو جد استمراره استمرار كيسة فيما مضى وحي تجي وقتا بعد وقت مضارع أنا قشيبة لو جد أين تلماميا وقتا شيء مستمر أها أو لدائم ينوي وقتا بعد وقت وحصوله مرة بعد أخرى مربا مر إنه شيء يدعي بها يا لوذا لقوت المامية وكقوله تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم سو نبي أصحابته أرنين ويا لو مين باقين سو نبي كما دقا أضيقين سو كمون أصحابتي يا نبي كمين قوليسنين أرنكي يا تلذي نبي مركي قاتين تلذي نبي مركي قاتين أي أصحابته قوليسته وإنه ابن هيدي أرنكا محسوسنتين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا سو عثمان ما هنيك يكوزو دكتي maad xusuusan tahay hadda sababtii aayadda ay usoo degtay ma xusuusan tahay nin idil baa loo diray sekadii inuu reere ka soo guro orod baa la yidhi reerkaa takriye hebelo qabiil weyn weeyaan qabiil weyn weeyaan orod sekadii u doon baa la yidhi waayahay buuha faraskiisii buu kaxaystay markuu faraskiisii dhakaxaystay markuu reerka in yar usii jiro reerkan ilabeygii jaahiligii buu ninka dilay markuu reerkan in yar usii jiro unbuu yidhi wallahi dad reerkaa u tagtood seka keenan tidhahda adoo ninka dilay ya cid isku kaa soo gaadha bayna la helaynin wax alle wuxuu sameeyu garan waayo intuu faraskiisii la soo noqday unbaa kolkuu nebiga u yimid unbuu yidhi yaa rasuulallah nimankii reer hebel sikadii way diideen oo wax alle waxay bixinayaan dee ciidan nimankiina kolkay maqleen in ninkii hebel ahaa la soo diray ee sikada qaadayay ayay xoolihii ururiyeen xoolihii ay sii ururiyeen iyagoo sii diyaargareeyey ha caamilkii nebigaa imanaya xoolaha sii diyaariya ha- reerba ku- ha- guri qura kuma hadhin sikadii xoolihii oo diyaara ayaa xagga nin nebigu ciidankii ka soo diyaarinaya oo la leeyahay reerkaasi sikadii bay diideen ha lagu duulo oo gamta ha loo soo joogsado dee waa kii ilaahay ka gaadhay in yar in yar ee la leeyahay dad nebiga taladiisa aqbali weydiin dee waa dambaabi lahaydeen mar kaste yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu hadduu nini war idin keeno faasiqihi dee warkiisa saawan ha ku qaadanina eh iska tab- fatabayanuu iska bayaamiya baa la leeyahay oo iska hubsada fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaala waxaa laga yaabaa inaad qoom idin leysiin iyagoon waxba ogeyn waxna geysanine haddaba waxaa la leeyahay low yutiicukum hadduu maxamed idin adeeci lahaa fii kaiirin wax badan oo min alamri amar ah lacanitum waaba dhibaatoon lahaydeen haddaba lowdan maan maadi la gelin jirin waxa iminka mudaaric loo geliyey ma garanaysaa waa khilaafu muqtada daahiro mudaaricani wuxuu tilmaamaya mar kasta intii nebiga tale ula yimaadiyey inuu nebigu diidi jiray uu diidi jiray uu diidi jiray uu diidi jiray waa kii halkan horeyna lahaa waxay tilmaamaysaa maxay فيma mضى وقتا بعda وقt وxsuلhu mرة بعda أخرى diidada nebigu iyo aطeecala'aanta nebiga cadamuliطaacada nebigu una yeelaynin marba marbay dee mar kasta way ukeeni jireen wuu diidi jiray mar kasta way ukeeni jireen wuu diidi jiray balaaqada ku jirta waa intaa iminka lowdaa muطaarica loo leexiyey in mar kasta nebiga talada loola keeni jiro isna diidi jiray low yuطiicukum fي kaثيiri min الأمri lacanitm وkaتنزيل المضاaرici مضاaricoo la dejiyo weeyaan manزilaة الmaadi maadi meeshii muضaarica haddii maadi meeshiisa la dejiyo ka waran iyaduna waa noocaas oo kale walisuduurihi wuxuu ka soo fulay caman ruux oo almustaqbalu caman mid oo almustaqbalu mustaqbalku cindahu aftiisa bimansilati almaadi oo kale u yahay fii taxaquq alwuquuci xagga taxaquq alwuquuca sebenku inagunbu ina maraayo ilaahay muu maraa subxaanahu watacaala waa maya ilaahay ma marayo kolka ilaahay ma waxa moo soo socdaa waa mustaqbal oo kale dee agtiisa kolka aayaddan qur'aankaa eeg walow taraa haddaad arki lahayd id ilmujrimuuna markay dembiilayowgu naakisu ru'uusihim madaxa fururinayaan cinda rabbihim rabbigood agtooda wax lala yaaba ayaad arki lahayd baa la leeyahay walow taraa maxaa mudaaric looga dhigay dee mudaarican baaba maadi meeshii yaallo mudaaric iyo maadigu ilahay agtiisa wayba ka midaysan yihiinba halla waxay ku kala duwan yihiin ma jiro almabxath ataasic fi taqyiidi binafyi nafyi baa lagu qaydayaa waa mabxaskii taasica ahaa nafyi ayuu sheekhu yidhi aynu ku qaydno fi taqyiidi binafyi malaha sideed erey baa adawatu nafyiga la isku odhan jiray miyaana dhahdaa mise waa toddobu keenani qoraya bal aan eegno hadda ataqyiidu taqyiidka binafyi lagu qaydaa yakuunu wuxuu ahaanayaa lisalbi nisbati nisbada salbinteeda calaa wejhin nooc loo salbiyo maksuusin oo gaar ah oo mima tufiidu waxay faa'iideynayaan ah- axrufu nafyi xuruufta nafyiga ah sabcata ee toddobada ah toddobadaa xaraf waa toddoba eh toddobadaasi waxay faa'iideynayaan baa toddobadaa midbadee macno gaar u leeyahay marka xarafu nafyi la gelinayo macnihii kani uu lahaa baa lagu qaydaya macnihii kani uu lahaa ayaa lagu qaydaya wahiya iyadu laa weeyaan wamaa weeyaan wallaata weeyaan soo saddex maaha wain weeyaan wallan weeyaan wallam weeyaan wallama falaa lafdiga laa'ihi linafyi buu u ahaaday mutlaqan kolka haddaba haddaad shay laa geliso ood laa haddaad ku anfido laa haddaad ku anfidood nafyi hadda nahyi maaha haddaad laa ku anfido shay nafyigan laa muxuu keensanayaa waa mut- wuxuu keensanayaa ne- waxaan la anfiyey oo welibana mutlaq ah oon wakti qura lagu qaydaynin iطlaaqa laftirkiisa isna qeyd noqonaya hadda la soco markii waktiyada kale la barbar dhigo iطlaaqi qeyd buu noqonaya sow naxwaha laguma odhan jirin calaamo la-aanta calaamo noqonaysa markii iminka jim iyo xa iyo khaa isberber dhigtid xaadu mayna calaamad lahayn calaamadeeduna waa maxay waxba la-aan sow ma ahayn dee iطlaaqani kolkii lagu qeydi waayey waktiga intiisii kale markii mustaqbal lagu qeydi waayey ee xaa lagu qeydi waayey eeg ee mutlaq laga dhigay muxuu noqonayaa ee maadi lagu qeydi waayey ilaaqa laftirkiisa isna qayda laadu kolkaa qayd ilaaq la yidhaha bay wadata ayay ku qaydaysaa ilaaqiibay qayd uga dhigtay masaladaasi waa daqiiq qalamaa tajidu min albulaqaa'i man yadkuruhaa inaadan helin baa laga yaabaa masaladaa nin asxaabulbalaaqada ka tirsanoo qoraya laadaasi waa qayde bal joogii waxay qaydaysaa waa maxay falaa lafdiga laa'ihi linafyi nafyi bay u ahaatay mutlaqan mutlaq ahaan nafyi mutlaqa ayay u ahaatay xataa sheikh inayni ma caddaynin dee laadu inay macno nafyo mutlaqa keensanaysa unbuu caddeeyey inay qeyd u tahay qeydku inuu mut